alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin salى allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay baynu subxaana wa tacaala walaalayaal ammaan iyo mahadnaqba u jeedinaynaa allah inoo nicmeeyey nicamkiisa oo noocyo kala duwan le ina huwiyey wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina allah subxaana wa tacaala wax allaale iyo waxa wanaag iyo khayr iyo wax waxtar leh oo aynu tirsanaynaa xaggiisa uu inooga yimi iyo in badan oo kale oan inoo muuqan wamaa bikum min nicmatin fa min allah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu nicmeeyey haddaynu nahay dadka muslimiinta ah wuxuu addoomihiisa ugu nicmeeyo wixii ugu qiimaha badnaa waa nicmatu alislaami waaliimaan ilaahay baa inoo dooray inuu iimaanka quluubteenna geliyey islaamnimadana ina waafajiyey ilaahay wuxuu arrintaa ku sheegay inay tahay nicmo weyn oo rabbi subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina diintii baan idiin dhammaystiray waa diinu lislaam nicmadaydaan dushiina ku taam yeelay diinta islaamka oo aad waxyiga ilaahay nebi maxamed uu soo dhiibay ayaan raalli idinka ah inaad diin ka dhigataan oo ilaahay aad ku caabudaan waxaa mar kale ilaahay uu yidhi fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana ilaahay nicmadiisa oo nicmat lislaami waliimaan ayaad walaala ku noqoteen nicmadaasi walaalayaal asal ahaan ilaahay qof kasta oo muslima waa siiyey laakiin dadka muslimiinta ah aqoonta ay nicmadaa u leeyihiin isma leeka ku camalfalka ay ku camalfalayaana ma sinna ka faa'iidaysigay nicmadaa ka faa'iidaysteenna isma leeka xataa qofka qura xaalado kala duwan buu maraa waxyaabaha ilaahay kitaabkiisa ku sheegay waxaa ka mida ana aliimaana yaziidu wayanqus qofka iimaankiisu wuu kordhaa waa ziyaadaa mararka qaarkoodna wuu nuqsaamaayo hoos buu u dhacaa qofka muslimka ay waxaa soo mara xaalado hamuun iyo kalgacayl uu hayo cibaadada iyo ku dhaqanka diinta mararka qaarkoodna arrinkaasi halkaa hoos buu uga dhacaa qofka muslimkaa waxaa soo marta xaalatu istiqaama xaaladu ku toosan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisa oo uu diintii ku dhaqmayo waxaa soo mara qofka muslimkaa xaalado u dembaabo xaaladaha kala duwani dadka muslimiinta way soo maraan qofka muslimkaa waxaa dhacda xaaladaha qaarkood macaasi iyo dembiye uu ku imtixaanaa inay xaaladiisu isbedesho ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keeno qof kasta oo muslimiina waa u baahan yahay xaalkiisa xagga wanaagsan inuu u bedelo ama xagga sii wanaagsan laba midkoodun baa tahay in xaaladaad ku sugan tahay adiguba aanad raalli ka ahayn waad dareemaysa iimaankaagu inuu xoogay hooseeyo daciif yahay ku dhaqanki iyo ku camalfalkii diintuna sidii lagaa rabee lagugu waajibiye aanu ahayn xaaladda inaad bedeshid oo mid ka wanaagsan inaad ku bedeshid ayaa waajib kugu ah kulana gudboon haddaad is leedahay maasha allah khayr iyo wanaag baad ku sugan tahay halkaa aad taagan tahay kor baad uga kici kartaa oo iimaankaaga intaa waad ka ziyaadin kartaa waa kuwa odhan jiray a'immada qaarkood aliimaanu yaziid xataa yakuuna kaljibaal oo xataa yabluga canaana asamaa iimaanku wuu ziyaadaa ilaa uu buuraha oo kala noqdo ilaa uu daruuraha gaadho wayanqusu xataa laa yabqaa minhu shay wuu nuqsaamaa hoos buu u dhacaa ilaa mararka qaarkood aanay waxbaba ka hadhinba ilaah baynu weydiisanaynaa inuu iimaanka inoo kordhiyo inoo kobciyo oo inoo xoojiyo laba arrimood baan biidni illaahi subxana wa tacaala jecelahay oo qodobka aan ka hadlay ku saabsan inaan caawa in sha allahu tacaala ina xusuusiyo ujeeddaduna tacliim maaha mar walba qofka muslimka ee qodobka aan aqoon u lahayn cilmi uu kororhsaday bay u noqonaysaa qofka hore u yaqaanayna tadkiir bay u tahay iyo xusuusin inagumana jiro qof ka maarmi kara wacdi hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka in la xusuusiyo talooyinka wanaagsan iyo fariimaha qaaliga xagga ilaahay inooga yimi inaynu isu sheegno marnaba kama maarano qodoba koowaad wuxuu yahay ilaahay nicmooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu inoo fududeeyey oo mid suurtagala uu inooga dhigay xaalad kastoo aynu ku jirno mid kasii fiican inaynu gaarhi karno xaalkeenna waynu bedeli karnaa wax allaala wixii dabeecad iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan aan ahayn waad ka guuri karta waad iska bedeli karta wax kugu dhegan oo kugu daabacmo oonad iska jari karin maaha wax allaaliya waxa dembi iyo khalad aad isku og tahayna waad iska dayn kartaa waad ka go'i kartaa wax allaaliyo waxaa khayr iyo wanaag aad gaabis kaga jirtana waad samayn kartaa nafta khayrka iyo sharku labaduba waa ku qarsoonyihinoo way ku jiraan adigaa khayrka ku dhaqdhaqaajin kara adigaa sharka iyo xumaantana ku dhaqdhaqaajin kara xagga wanaagsan baad u rari kartaa xagga xunna waad u rari kartaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay qofka bani aadamkaahi naftiisa inuu isagu hagaajin karo sabab u noqon kara inay hagaagto qad aflaxa man zakaaha waxaa liibaanoo guulaystay qofka naftiisa tahira ee nadiifiya xumaan oo dhan ka hufee ka fogeeya wanaag oo dhanna ku qurxiya waqad khaaba man dasaaha waxaa guul darraystoo khasaaray ka naftiisa xumaanta iyo sharka iyo waxaan wanaagsanayn raalli uga noqda ee iska oggolaada inay dhex fadhiisato oo isu dhiiba iyada marka alinsaan biimkaanihi an yuzakiya nafsahu kamaa biimkaanihi an yadusa nafsahu qof kasta waxaa suurtagal u ah naftiisa inuu nadiifiyo hagaajiyo iyo qalbigiisa iyo camalkiisa inuu hoos u celiyo oo meel xun u dhex dhigaana suurtagal bay u tahay waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana qofku isagaa naftiisa wanaagga kula jihaadi kara kula dadaali kara isaga ayaana naftiisa sharka iyo xumaanta kula dadaali kara nabiyuna moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay wanaaggu inuu ku yimaado qofka bani aadamkaahi inuu isagu raadiyu ku dadaalo ilaahay baa keenaya laakiin ilaahay taa u sabab uga dhigaya wuxuu abaraani ku wariyey fi lmucjam alawsat can abi darda nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi inama alcilmu bitacallum cilmigu barashuu ku yimaada ambiyadunbaa waxi lagu soo dejin jiray laakiin dadka ambiyada raacay cilmi iska heli maayaan haddaanay barashadiisa ku dadaalin qur-aan iska baran maysa haddaanad barashadiisa ku dadaalin xadiidkii nebiga culuumtii kale fiqigii iyo axkaamtii wa inama alxilmu bitaxallum dulqaadku isaguna wuxuu ku yimaadaa qofku naftiisa inuu kula dadaalo uu qabadsiiyo waxaa suurtagal ku ah iyadoo dabcigaagu marka hore uu ahaa inaanad dul qaadan oo kelmadda ugu yar ee kaa xanaajiso ama mowqifka ugu yar marka lagaa xanaajiyana aanad ishanan karin oonad isqaban karin ee wax khaldan aad ku hadasho wax khaldanna aada samayso dabcigaa inaad beddeshaa suurtagal bay ku tahay laakiin maxay u baahan tahay taxallub taطalub lilxilmi inaad naftaada barto ood ku sabir siiso ood kula dadaasho marka dambe dhaqan ay la qabsato ayuu wanaaggaasi u noqonaya man yataxara alkhayra yucطahu buu uhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam khayrka qofka ku dadaala waa la siin doonaa ilaahay baa siin doona una fududayn doona waman yataqi shara yuuqahu qofka sharka iska ilaaliya ee ka digtoonaada ilaahay baa ka ilaalin doona go-aankaaga iyo niyadaada fiican raad weyn bay ku leedahay khayrka inaad ku guulaysato sharka iyo xumaantana inaad ka badbaado waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi isagoo ka hadlaya qofka bani aadamka ee xaalkiisa inuu iskuba isbeddel ku samayn karo man yastacfif yucifahu llah qofka dhowrsoonida ku dadaala inuu carabkiisa xumaanta ka dhowro gacantiisa ishiisa dhegtiisa ilaahay subxaana wa tacaala mar hadduu naftiisa arrinkaa kula dadaalo o uu kula jihaaday wuxuu marka dambe ka dhigayaa miman lahum alcifatu wasfun mustaqir mid ka mid noqda addoomaha ilaahay ee ka dhowrsoonida xumaantu ay u noqoto sifo si joogto ah uu ugu sifaysan yahay waman yastagni yugnihu allah qofka isu arka xaaraanta iyo shubhada iyo waxa xun oo dhan iyo dadka beryadooda qofka ku dadaala inuu ka maarmo ilaahay baa ka kaaftoonsiinaya wax wanaagsan uu kaga kaaftoomo u yasiraya waman yatasabbar yusabirhu llah sabirku waa sifa aada u fiican waana diinta oo dhan sabirku in wanaagga lagu sabro xumaanta laga celiyo nafta qadarada ilaahay wax xanuujiyana loo sabro waa diintii o dhan walihaada baa rasulku uri alayh isalaatu wasalaam maa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min aلsabr qofna lama siin wax ilaahay addoomaha uu siiyo uu bixiyo oo ka ballaadhan sabirka ka khayr badan oo ka nafci badan kana ballaadhan sabirka wuxuu ilaahay addoomaha siiyo waxa ugu khayrka badan ugu nafciga badan ugu ballaadhan ugu xooga weyn sabirku haddaad tiraa iimaanku miyaanu ka khayr badnayn aliimaan nafsu laa yaati ila bاsabr walaa yuxfadu ila bisabr iimaanka laftiisu sabir buu ku yimaadaa sabirun baana iimaanka lagu ilaalin karaa taasi waxay noo muujinaysaa walaalayaal qofka muslimka ahi xaaladda uu ku jiro inaanu ku qancin ee hadday wanaagsan tahay mid ka sii wanaagsan uu higsado hadday xun tahayna inuu go-aansado inuu ka guuro meel wanaagsan uuga guuro inaanu qofka muslimka ahi naftiisa aanu isu dhiibin oonu u arag inay tahay mid aanu ka adkaan karin oo xumaanta aanu ka celin karin wanaagana aanu ku sandullayn karin naftu si kastay u adag tahay oo xumaanta u jeceshahay xumaanta ay kugu qurxinayso oo ay kuu farayso ay kuu amrayso haddaad ilaahay subxana wa tacaala tala saarato ad kaalmaysato go-aansatona xaaladdeeda inaad beddesho wanaag aad u beddesho waad beddeli karta wali waxaan aada usii adkaynayaa laba qodob qofka muslimka ee macsiye isku og wax ilaahay xaaraantimeeyey oo uu sameeyey ama waajib waajibaadka ilaahay ka mida uu dayacay shaydaanka iyo naftaadu yaanay kugu odhanin kama go'i kartid kamana toobad keeni kartid xaalkaagana ma bedeli kartid oo waad qabatintay yay kugu odhan waad bedeli karta dabcigaaga iyo akhlaaqdaadu iyada lafteedu hadday tahay mid laga wanaagsan yahay oo qof dadka dhiba gacantiisa ku dhiba afkiisa ku dhiba caytama markiiba xanaaqa sabir iyo dulqaad aan lahayn ficlu khayrka aan u dhalan dadka inuu caawiyo inuu u naxariisto haddaad qaabkaa u dhigan tahay adigu markaad isqiimayso naftaadu yaanay kugu odhanin sidaasaad adigu ku dhalatay oo waxaas way kugu daabacmeenoo iskama bedeli kartid waad bedeli karta haddayna nafteenna waxba ka bedeli karin maxaa wanaagga laynoo faray xumaantana laynooga reebay muxuu ilaahay inoo amrayaa toobadkeen inaynu ilaahay u toobadkeenno khaladka aynu ka soo noqonno taasi waxay daliil u tahay inaynu xaalkeenna bedeli karno aynu wanaajin karno aynu qurxin karno qodobka labaad wuxuu yahay aan rabo inaynu xusuusiyo maa yuciinu اlcabda calىa tagyiiri xaalih min sayin ilaa xasan wa min xasani ilaa axsan qofka rag iyo dumar kii uu yahayo maxaa ku caawin karaa xaalad xun hadduu ku jiro inuu ka guuro xaalad wanaagsan oo ilaahay kaga raali noqdo u guuro xaalad wanaagsan hadduu ku jiro mid ka sii wanaagsan inuu uga guuro maxaa ku caawin karaa arrintaasi asbaab bay leedahay asbaabtaasaan insha allahu tacala ina xusuusinaya asbaabtaasi waxaa kow ka ah taqiimu nafsika wa tafaqudi xaalik wa tafaqudu xaalik naftaada adigu qiimee halkaad ka taagan tahay wixii ilaahay ku amray iyo wixii ilaahay kuu diiday diintii ilahay iyo ku dhaqankeedii halkaad ka joogta adigu adigu ismiisaan intaan lagu xisaabin oo aan la gaadhin maalin ilaahay uu markuu ka warramaya uu yihi kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba hadda isxisaabi adigu xaalkaagu sidii iimaankaagu herkeebuu joogaa khushuucdaada ka waran alla kacabsigaaga waracaaga iyo xalaal miiradkaaga ka waran markaad kelidaa tahay ee xumaani kuu suurto gasho bal ka waran waasic diiniya ma jiraa muraaqaba lilaah xagga ilaah inaad iska eegayso taasi ay xumaanta kaa celiso dadaal aad khayrkii ku dadaalaysaa ma jiraa isqiimee adigu xaalkaaga qiimee baadh baadh arrinkaaga qalbigaaga baadh carabkaaga baadh maxaad ku hadashaa xubnahaaga qiimee maxaad samaysaa waajibaadkii ilaahay kuu diray dib u eeg maxaad dayacan maxaad baylah tirtay waa qodobka koowaad kaasi dadka bani aadamka waynaga aragnay adduunyadooda siday u qiimeeyaan qof waliba khasaaru ka cararaya ganacsigiisa iyo hawlihiisa adduunyo qof walibana wuxuu ku dadaalayaa xaaladdaa uu ku jiro xataa hadday wanaagsan tahay oo ay tahy miduu ku macaasho mid kasii wanaagsan inuu gaadho wallaahi naftaada ayaa u mudan oo kugu xaq leh inaad qiimayso mar walba oo xaaladdeeda dib aad u eegto waxa ka xun iyo waxa u wanaagsan iyo waxa ka dhiman iyo meelaha wanaagsane ay gaadhi karto intaba aada ugu sahan tagtood u eegto qodobka labaad wuxuu yahay arrimaha oo dhan khayr iyo sharba waxaa asal oo ah go-aanka alcaziima markaad naftaada ogaato ad qiimayso wixii ka xun ama ka dhiman si aad uga beddesho waxaad u baahan tahay go-aan aada go-aansato naftaada inaad wanaagga u rarto wixii ka dhiman cilmi iyo camal iyo akhlaaq iyo dhaqan inaad inay samayso aada kula dadaasho wixii xumaana inaad ka dhex saarto ood meel nadiifoo wanaagsan u saarto waa inaad go-aansato oo inaad isbeddeshaa waa inay kaa dhab tahay dad badan baa jira oo maalmo wanaagsanaada taariku salaad buu ahaa salaaddii buu bilaabay alxamdulillah isbeddel buu sameeyey maalmo yar kadib salaad la-aantiibuu ku noqday asbaab baa jirta waxbaa sababaya inuu wanaaggii qofku dib uga noqdo raadkiisa dib uu guro waxyaabaa waxaa ka mid a marka horeaanu go-aan adag lahayn waa qodob ka mid a amaba se marka horeaan toobadkeenku aanu arrin dhab oo qalbigiisa ka soo go-ay aanu ahayn walihaada ilaahay subxana wa tacaala laba arrimood buu israaciyey alcaziima watawakul cala allah caziimadu waa go-aanka adiga in lagaa helo aada wanaagga go-aansanaysa iyo sharka inaad ka tagto go-aankaagaasi kelidii waxba kuguma qabsoomi karaana ilaah inaad tala saarato ood cuskato faidaa cazamta fatawakal cala allah nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ducooyinkiisa ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa sa axmed uu musnadkiisa ku wariyey wa as'aluka alcaziimata cala rushd ilah waxaan ku weydiisanayaa inaad iga dhigto qof go-aan u leh hanuunka iyo khayrka iyo wanaagga oo nicmo ilaahay soo ma ogin inaad go-aan u lahaato wanaagga iyo ka tegista xumaanta arrinka saddexaad ee kugu caawin kara xaalkaaga inaad beddesho ama aada wanaajiso waa alxirs waa dadaal isbeddelkii waa inaad gudagasho aada bilowdo inaad go-aansato oo quri kuguma filla wixii aada go-aansatee wanaagsana waa inaad camal iyo dhaqan u rogto nebi maxamed baa calayhi isalaatu wasalaam dadaalka inagula teliyey qofka muslimkaa waa in noqdo xariis calaa maa yanfacu fii dunyaahu wa ukhraa wixii nafciya waxtaru leh addunya aakhiraba qaala calayhi isalaatu wasalaam fima rawaahu muslim can abi hurayra ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah muslimow ku dadaal wixii nafciya waxtar kuu leh dadaal baa laaga baahanya utruki ilkasal wahsiga iska daa watruki taswiif dib u dhigistana iska daa ha wahsanin ixris dadaal dib ha u dhigin wanaagaad maanta samayn karto xumaanaad maanta ka guuri karto caawa guri hawla hooyanin kun fi dunyaa kaanaka gariib aw caabiru sabiil arrinka afraad ee qofka ku caawin kara isbeddel xagga wanaagga inuu naftiisa ku sameeyo waa alisticaanatu billaah waa inuu ilaahay kaalmaysto oo ilaahay kaalmo weydiisto allahuma acinnii calaa maa cazamtu calayhi min khayr ilaahu khayrka aan go-aansaday toobadkeenka aan go-aansaday ilaahu iigu kaalmee oo ii taabageli inaad ilaahay kaalmaysataa awalan waa cibaado iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maqaamaat alcibaada kuwa u sarreeya isticaanadu ka mid tahy oo ilaahay baad awood u qiraysaa iyo karam iyo deeqsinimo naftaadana waxaad qiraysaa awood darrada inaan waxba u qabsoomi karin wixii ilaahay u suurtogeliye mooyaane dhinac kalena hawlahaagu maba suurtogeli karaan haddaanu ilaahay kugu kaalmayn wasbir wamaa sabruka ilaa billah soo sabirka kama inaan hadlayniyo wanaaggiisa maba sabri kartid haddaanu ilaahay sabir kugu caawin ilaahay caawimo weydiiso wastacin billah buu uhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam ilaahay wanaagga ku dadaal laakiin dadaalkaaga qura ha isku hadlaynin ilaahay tala saaro ilaahay kaalmayso arrinka shanaad waa adducaa inaad ilaahay barido subxaana wa tacaala baryo qalbiga ka soo gooday aadaabtii baryadana aada u ilaalisay marka hore weysayso tahaaro qaado qiblada u jeeso markaad ducaysanayso gacmaa ilaahay kor ugu taag rajada xooge oo ilaahay bari adoo yaqiinsan ilaahay ducada inuu ka aqbali doono rajo weyn ku qaba wixii ducada in laga aqbali waayo sababi kara marka horeba iska nadiifi xaaraantu ay ka mid tahay isticmaalka xaaraantu nebiyuna maxamed guud ahaan ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ina amray inaynu ilaahay hanuun weydiisano ragcad kastoo aynu tukanno faral iyo sunne suurat lfaatixa sooma akrino bal u fiirsa waxaa ku jira ihdina asiraata almustaqiim ilaahay baad weydiisanaysaa inuu wanaag kuu kordhiyo waddada saxdaana ilahay inuu kugu hanuuniyo oo cilmigii naafica ahaa ilahay inuu ku baro ku camalfalkiisana ilahay inuu ku waafajiyo saas oo kale ilaahay subxaana watacaala fii suurati aali cimraan waa ku sheegay ducada dadka muuminiinta ah inay ilaahay ka magan galaan zayqa lumitaanka iyo qofku wanaaggii ilaahay u waafajiye inuu dib uga noqdo rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxma inaka anta alwahaab nabiyuna maxamed alayhi salaatu wasalaam waynu garanaynaa aclamu nnaasi biاllahi wa biamrihi buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala iyo amarka ilah iyo sharcigiisa cid ka taqaanay ma jirin kaana akhsha annaasi lilah qofka ugu alla ka cabsi badan buu ahaa nebi maxamed alayh salatu salaam macaada ilaahay wuxuu ka baryi jiray in wanaagga ilaahay uu ku hanuuniyo sharkana ilaahay uu ka ilaaliyo allahuma ahdinii liaxsani alakhlaaq fainahu laa yahdi liaxsaniha ilaa anta ilah waxaad igu hanuunisaa akhlaaqda iyo dhaqamada akhlaaqdu maaha tacaamulka dadka lala yeeshoo qura diinta o dhan baa akhlaaqa albiru xusnu lkhuluq ilahay inaad si fiican ula dhaqanto bitawxiidihi wa bicibaadatihi khalqiga inaad xuquuqdooda guddo dhibkaagana ay ka badbaadaan ilahu akhlaaqda wanaagsan igu hanuuni adiga mooyaane cid kale oo akhlaaqda wanaagsan qof ku qof ku hanuunin kartaa ma jirto waman yahdi illaahu fahuwa almuhtadi ku ilaahay hanuuniyun baa hanuunay waman yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wasrif canii sayi'aha ilaahu dhaqamada xunxun iyo xaaladaha aan wanaagsanayn iga leexi fainahu laa yasrifu sayi'aha ilaa anta ilaahu aduun baa leexin kara oo addoonka ka celin kara oo ka difaaci kara wa ducaa ay tahay qofka muslimkaahi inuu dusha ka qabto ilaahay uu ku baryo arrinka lixaad waa culuwu lhimma qodobkii hore dhexdiisana waan tilmaamay qofka muslimkaahi waa inuu noqo qof han sara leh meel sare higsanaya haddaad samada gaadhi karto raalliha ku noqo inaad dhulkuun cagaa ku hayso halka u sarrayseed gaadhi karto go-aan ha kuu noqoto inaad gaadho raalli ha ku noqonin inta khayrka ilaahay uu ku waafajiye inaad ku gaabsato adoo intaa ka kordhin kara iimaankaaga adoo kordhin kara cilmigaaga adoo kordhin kara istiqaamadaada toosnaantaada adoo kordhin kara shaydaanku wuxuu ku odhanayaa khalaas qof muslimaatay shantaada salaadoodna waa tukataa khalaas khalqiguna way kaa nabadgaleen dee maxaa kuu hadhayba wax badan baa ku hadhay wax badan oo khayraad samayn kartaa salaada quramaa farallo badan oo ilaahay baa jira xaq ilaahay iyo xaq khalqiba leh sunayaal tiro badan baa jira haddaad samayso ilaahay kugu jeclaanayo oo ilaahay haddaad ugu dhawaato ilaahay uu ku ilaalinayo ilahay baa ku jeclaanaya jacaylkaa ile natiijadiisu waxay noqonaysaa inuu ilaahay ku ilaaliyo xataa xumaanta ilahay inuu kaa jeediyo oo niyad iyo go-aan ba aanad u helinba marka xaaladda wanaagsanaad ku jirto ta ka wanaagsanaad gaadhi karto han u lahaw han meel hoose qof han yar oo meel hoose raalli ku noqda ama aamino inaanu dhaafiba karin oo niyad jabsan ha noqonin qodobka toddobaad waa inaad ogaato xaalkaaga inuu ilaahay wanaajiyo waxaa shardi u ah horta wanaaggu inuu xaggaaga ka yimaado in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim aduu go-aanso adigu doon toobadkeenka haddaad dembi iyo macsiyaad ku jirto waajib aad dayacda hadduu jiro aduu go-aanso ilaalintiisa khayrka iyo istiqaamada iyo wanaagga adigu go-aanso ilaahay baa subxana wa tacaala kugu caawin doona arrinka sideedaad waa inaad ogaato guushaadu inay ku jirta adduuniya aakhiraba iyo liibaantaada iyo badhaadhahaagu in had iyo jeeraale xaalkaaga aad ka dhigta mid wanaagsan oo ilaahay raalli uu kay kugu jeclaanayo ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun buuhi ilaahay ilaahay si dhaba uga baqda addoomaha ilaahayow yaani geeridu idin iman idinkoo ilaahay u hoggaansan mooyaane say taasi ku iman kartaa ile geeridu goor ay imanaysa garan mayside waa inaad mar walba noqoto mid toosan oo ilaahay u hoggaansan marnabana ilaahay subxana wa tacaala aan ilaabin ilaahay baa inoo sheegay waxaynu guusha ku gaadhi karnaa inuynu xaalkeenna wanaajinno mar walba wixii xunee ku jirana aynu ka saarno aynu ka tuurno watuubuu ila llahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun ilaahay u toobadkeena macnaheedu ama xaalkiina saxa waajibkaad ka tagteen dib ugu soo noqdo sameeya macsiye iyo xaaraan waxaad samaysaan ka dhex baxo ilaahay daraaddi uga taga natiijadu maxay noqonaysaa iyo abaalmarintu lacalakum tuflixuun falaax baad ku gaadhaysa waa waxa wanaagsanaad doonaysa inaad hesho waxa xunaad dhibsanaysa oo dhanna adduuniya aakhiraba ilahay inuu kaa badbaadiyo arrinka sagaalaad ee xaalkaaga aad ku wanaajin karto kuna bedeli kartaa qira'aة الqur'aan acdamu muؤhir fi اlquluub wa akbaru mugayir lilaxwaal wax quluubta raadeeya waxa ugu weyn waa qur'aanka waa hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala waa kitaab barakaysan kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarako liyadabaruu aayaati waliyatadakara ulu lalbaab dad akrido qur-aanka macnihiisana aada barato ood u fiirsato oo aada ku camal fasho wanaaggaagu maalin maalinta ka dambaysu sii kordhaya ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam xidhiidhka aad qur-aanka la leeda aada u xooge baro dhigo waad dhigan kartaa maalin walba aayad dhigo haddii in jacala allahu fi lcumri baqiya haddii ilaahay cumrigaaga mid sii jiro ka dhigo waxaaba dhici karta inaad aayad saad maalin walba u xifdiyaysa inaad qur-aankaba xifdido aayad macnaheeda bara maalin walba salaada subax dabadeed imaamka waxaa tira aayadun aniga i dhig raalliha ku noqonin qur-aan la-aan naftu yay kuga odhan adu hadda qur-aan ma baran kartid waa dhaaftay waktigii la baranayey wakti qur'aanka barashadiisa haddaad gaadho aada dhaaftay maba jiraba waqad tacalama asxaabu rasuuli llahi fii kibari sini saxaabadii rasuulku iyagoo de oo waaweyn bay cilmiga barteen arrinka tobnaad xaalkaaga aad ku bedeli karto alikharu min dikr illah ilahay xuskiisa inaad farabadiso ilahay magacyadiisa aad ku ammaantiyo sifaatkiisa subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allahu akbar wa min afdal اlcibaadaat wa ajali اlqurubaat wa akharuhaa hawaaba dikriga ilaahay cibaadaadku u waaweyn buu ka mid yahay waxa ilaahay loogu dhowaado kuwa u qiimaha badan kuwa u ajarka badan maca anahu min ashal اlcibaadaat isagoo ka mida cibaadaadka kuwa u fudud naftaada waad bari kartaa carabkaaga waad la qabadsiin kartaa oo mid la qabsaday dikriga ilahay baad ka dhigi kartaa dikrigu waa min acdam alcibaadaati taahiira fi lquluub cibaadaadka quluubta ugu raadeen og buu ka mid yahay ilahay markaad magacyadiisaa ku ammaanto ood ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkiisa aad ku ammaantaad sheegto qalbigaagu wuu dabcaya wuu jilcaya deetana khayr ku jeclaanaya xumaantana uu karaya u nacaya saciid ibn musayib nin baa u yimi ka cabanaya qaswat lqalb qalbigaay qalalay buuhi qaala adibhu bidikri illaah waxaad ku dhalaalisaa buu uhi qalbigaa qalalay dikriga ilaahay dikriga ilaahay farabadi walihaada waa cibaadada ilaahay uu amray addoomuhu inay badiyaan dikriyo qura ilaahay ma odhana badiya buuhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabixuuhu bukratan waasiila addoomaa ilaahay ow ilaahay in badan xusa ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixsada gelin horiyo gelin dambaba adkaarta iyo ducooyinka noocyada kala duwan kitaabka yare xisul muslimka la idhaahdo hadaad jeebkaa iskaga qaadato haddaanaad adkaartaa dusha ka xifdisanayn xaalad walba dikrigii la akhri laha baad ka helaysaa biidni illahi tacaala marka dambena dushaad ka qaybi doontaa arrinka koob iyo tobnaad eed xaalkaaga ku wanaajin karto eed ku bedeli karto waa xuduuru majaalis alkhayr meelaha khayrka lagu hayo inaad tagto masaajidada ilaahay fadhigooda inaad badiso mar kastoo ay kuu suurto gasho maqrib iyo cishaayo dhexdooda hawl iyo shaqiyo midnaba addaanad hayn naftaada bar masaajidka inaad iska fadhido qur-aan akhrisato aada dikrido ilaahay aada barido aad ducaysato xalqadaha cilmiga lagu sheegayo khayrka iyo waanada naftaada bar naftu waxaanay u baran waa ka soo boodaa laakiin haddii lagu sabir siiyo way la qabsataa waa la bari karaa oo idinka arkay awrta dadku ay rartaan awr soo dhashay isagoo rarka yaqaan ma jiro odayaashaa garanaya maxaa lagu sameeyaa waa la layli tira waa la layliyaa soo ma intaa dabadeed muxuu noqdaa hayin ilmaha ugu yeeray hoggaanka uu ku qaban karo u fadhiisin karo u kaxayn karo sidaasoo kale weeyaan naftaadu wanaagga saasaad u bari kartaa qofka fadhiyada khayrka lagu hayo kalaamka ilaah iyo kalaamka rasuulka lagu sheegayo qofka fadhiistee naftiisa ku sabir siiya afar abaalmarinood arbaca jawaa-is ayuu ilaahay subxana wa tacaala siinaya oo nebi maxamed alayh isalatu salaam uu ku warramay maa jalasa qowmun majlisan dad ma fadhiistaan meel yadkuruuna allaha fiih yatluuna kitaab allah wa yatadaarasuunahu fi ma baynahum hadalkii ilaahay ay ku akhriyayaan oo qur-aankiia ay subcinayaan ay isweydiinayaan ay isku waaninayaan ay isu macnaynayaan hadday fadhiistaan maxaa dhaca arbaca jawaa'is min allah afar jaa-izo xagga ilaahay abaalmarinooda xagga ilaahay ba helaan nuzuulu sakiinati calayhim xasiloonibu ilahay kusoo dejiya wa khashiyatuhum raxma naxariis xagga ilaahay ka timi baa daboosha waxafathum lmalaa'ika malaa'igta xalqadaha dikriga iyo khayrka raadisa hareeraysa wadakarahum اllahu fii man cindah wa hadi acdamu min kuli shay wax walba taasi way ka weyntay ilahay baa subxana wa tacaala qoomkaa dhulka fadhiya ee ilaahay xusaya diinta ilahay isxusuusinaya malaa'igta u sheego o hahda baleeg addoomahaygaas siday u xusayaan iyo siday hadalkaygii u akriyayaan iyo kitaabkaygii arrinka labiyo tobnaad waa mujaalasatu saalixiin dadka wanaagsan waa muraafaqatum dadka wanaagsan inaad la rafiiqdo qofkaad la saaxiibtaa laba raad midkoodunbu kugu yeelanaya raad aad ku faa'iidood ku guulaysto ama mid aad ku khasaarto saaxiib wanaagsan hadduu yahay wanaaggiisaas ayay wax kaa soo gaadhayaan soo rasuulku alayh isalatu salaam uu sheegin in ilaahay subxaana wa tacaala uu malaa'igta ku odhanayo dadkaa majliska khayrka fadhiyey waxaan markhaati idinka dhigay inaan u dembi dhaafay ay odhanayaan ilaahay oo hebel baa ku jiro oo ujeeddada halkaa u yimaadeen isagu umuu iman wax kalaabuu u yimi hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisu ahlulkhayrku waa ku ah waa daad qofka la fadhiista aanu ku khasaarin ka faa'iida ahlu shar haddaad la fadhiistana waad ku khasaari ugu yaraan waktigaa kaaga dayacmi doona saaxiib wanaagsan oo ilaahay ku xusuusiya biqowlihi wa bificlihi qowlkiisa iyo ficilkiisaba ilaahay kugu xusuusiya yeelo oo ku dadaal haddaad doonayso khaladaad aad isku og tahay markaad naftaada xisaabisay aada qiimaysay inaad ka toobad keento tallaabooyinka u horreeyaad qaadayso waa inaad ku darto inaad bedesho rafiiqa oo rafiiqa khayr yuciinuka cala alkhayr inaad doorato saaxiib wanaagsan oo khayra kugu caawiya saaxiibadii xumxumaa aad waxaa wada samayn jirteenna inaad ka guurto iyaga marka dambe haddaad dacwad iyo khayr kula noqonayso aad wuxu sheegaysa waa halkeeda laakiin markan hore bal horta si aad naftaada u islaaxiso adoo weli iyagii la fadhiyo oo ku dhex jira shaydaanka adeegsanaya oo wanaaggay kaa hor istaageen xumaantana waa waa kugu caawinayaan waa kugu kaalmaynayaan markaa suurtagal kuu noqon maysa inaad xaalka bedesho bal u fiirso ninkii boqolka qof dile ummadii hore ka mid ahaa ee rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inooga warramay ninkii caalimkaayee uu tegey uu yihi boqol buu ninkan kula hadlayaa dile towbad ma leeyi muxuu ugu jawaabay waman yaxuulu baynaka wa bayna tawba towbadda ayaa kaa hor istaagaya mar haddaanay naftu cunaa kaaga soo ururin qoraxduna halkaa ay ka dhacda aanay ka soo bixin albaabkii towbaddu waa furayi ha ka quusanin inuu ilaahay kaa toobad aqbalo shaydaanku yaanu ka odhanin dembiye waaweyn baad samayso adiga albaabkii toobada wuu kaa xidhmay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica addoommaha nafooda ku gabood filay ee ood kasta jiidhsiiyeyo xumaan kaste raxmadda ilaahay ha ka quusanina ilaahay dembiyadoo dhan waa dhaafaa qofkii toobadkeena ilahay waa u dhaafaya waxaad leedahay rabbi raxiima oo ghafuura ilaah naxariis badan raxmaddiisu ballaadhan tahay oo addoonka soo noqoshadiisa iyo toobadkoon toobadkeenkiisa ku farxaaya oo jecel ina allaha yuib ku jeclaanayana ina allaha yuxibu الtawaabiin wa yuxibu اlmutatahiriin ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi ma lam yugargir waa furaya albaabka towbaddu in kastoo dembigaagu u gaadho waa toobad keeni kartaa wuxuu ku yihi laakiin talanku siinaya dhulkani waa dhul xun dhulka ilaahay baa abuuro dhul isagu xumi ma jiro khalqu min khalqi illaah macanu waxa weeyaan dad xun baa jooga oo ahlu shar iyo ahlu macaasiya ka tag meel heblaaye meesha la idhaha tag dad wanaagsan baa jooga iyaga u tag ilaahay la caabud muxuu xadiidkaasi tusinaya xaalkaaga inaad beddesho oo aada xumaan ka beddesho od wanaag u beddesho ama wanaag mid ka wana kasii wanaagsan aad u beddesho waxyaabaha kugu caawin kara waxaa ka mid a dadkaad la rafiiqaysa iyo kuwa aada la joogaysa iyo kuwaad la saaxiibayso arrinka saddexiy tobnaad waa mujaahadatu nafs wa mucaaqabatu axyaanan naftu sida ilaahay uu sheegay waa amaaratun bisuu sifaadkeeday ka mid tahay marna waa lawaama way canaan badan tahay hadday naf wanaagsan tahay khayrkaad ka gaabisay kugu canaanaysaa iyo xumaantaad samaysay haddii kalena khayrkii baabay kugu canaanaysaa sadaqad baad la baxday markaad gurigii tagtu bay canaan kugu bilaabaysaa maxaad u bixinaysa waa xoolahaagii bay ka go'day carruurtaada miyaad siisid halkan miyaad ku hagaajisid halkan miyaad ku gufaysid canaan ama xumaan aad ka toobad keentay kugu canaanaysa ku odhanaysa maxaad uga tagtay wax xaaraanaad ka shaqayn jirtay oo qof khamri iibin jiray tusaale ahaan oo ilaahay baad uga toobad keentay canaan hadday naftu xuntahay canaan bay dabada kuu qabanaysaa nacas baad tahay in allaha kafuuru raxiim aad iska shaqaysatid beriiskii carruurtaadaad goysay labada indhood hortooda ee faqri kuu soo dhigaysa iyadiyo shayطaankuma ashayطaanu yacidukum alfaqr wayaamurukum bilfaxshaa marka naftu wanaagga waxay u baahan tahay in lagula dadaalo lagu faruur xidho mararka qaarkoodna waxay u baahan tahay in lagu ciqaabo ibnu wahab raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi naftaydan xanta uga taageli waayo xanta meesha xanta la idhaha waa laygu saliday bu naftaydan uga taageli waayo si aan naftayda uga celiyo xumaantaa xanta la idhaahdo waxaan go-aansaday mar kastoo qof aan xantaba inaan maalin soomo soomkii cibaadana aan ka dhigto naftana aan ku edbiyo wuxuu yidhi waa ka celin kari waaye xantii soomkiina naftu ii keenay buuli xantii buu badinayaa maogta markaa soomkiina wuu sii badanaya faajhadan iyo soob markii dambe aan go-aan gaadhay waxaan go-aan ku gaadhay mar kastoo qof aan xanto hal dirham inaan bixiyo jeclada nafta waa taqaani soo ma xaggii lacagtuu ka maray iyo adduunyada xaggaasuu ka edbiyey fataraktu اlghiiba buu ihi wa addabatha daraahim naftii soomkuu edbin waayey shilimadaasaa edbiyey u hi faranadaasaa edbiyey markaa haddaad qof xamato khalaas dirham baad nafay lagaa rabaa xantii markaasay joojisay waxay samayn jireen dadkii hore wanaagsanaa qaarkood haddii naftu ay faral farallada ilaahay ka mida dayacdo inay idhahdaan waa inaan intaasoo maalmood soomo waa inaan intaasoo habeen salaatuleil u kaco markaa naftu edbin bay u baahantay aad ku celiso arrinka afariyo tobnaad ee u dambeeyaan ku gebagabaynayo ee qofka muslimka ah xaalkiisa uu wax kaga bedeli karo waa istihmaaru alxawaadith alatii tamuru bilinsaan qofka bani aadamkaa xaalado kala duwan iyo dhacdooyin baa soo mara dadku waa laba qof xaaladahaa soo mara ka midha dhashadoo ka faa'iidaysta ay wuxu taraan iyo mid xaaladahaasi iyagoo aan waxba u tarin waxba aanu ka faa'idin ay dhaafaan qofka muslimka ee caqliga lihina waa kaa xaaladaha kala duwan ee soo mariya dhacdooyinka soo waajahaya isku daya xagga wanaagsan inuu uga faa'idaysto inaad xaalkaaga beddesho waxyaabaa kugu caawin kara taasaa ka mid ah xanuun baa kugu dhacay waad istihmaari kartaa xanuunkaa waad ka midha dhashan kartaa waad ka faa'idaysan kartaa xanuunkii waa inuu geerida ku xusuusiya toobadkeen uu sabab kuugu noqdo allaha markaad xanuunsato aada baryaysa ilaa u shaafid aad hayso xanuunku waa inuu ku xusuusiyo inaad khalad iyo dembi waxaad ku jirta aad ka aada uga toobad keento la xidhiidhkiisana aada xoojiso oo aada wanaajiso waa waa waa taxdiir waa digniin xanuunku faqri baa laga yaaba qofka inuu soo maro dadka qaarkood faqrigii way ka cabanayaan qaarkoodna waxaa laga yaaba inuu diin la-aan u sababo ilaahay faqri weydiisan mayno nebi maxamed ilahay uu ka magan geli jiray laakiin hadduu dhaco isaga laftiisa waad istitmaari kartaa imisaa qof xoole haysan jiray xoolii intuu ilaahay ka qaaday taasi ay sabab ugu noqotay inuu toobad keeno xoolihiisuna marka hore duqyaan iyo xadgudub iyo kibir iyo khayr ka fogaansho ay u sababeen axwaashan ku soo maraysa xanuunaa dhacaya waxaa dhacaya duufaanaa dhacaya daadad baa dhacaya qofku wuxuu jeclaa buu waayaa qof uu jeclaa xoolo uu jeclaa buu waayaa xaaladahaasoo dhami waa inay sabab ugu noqdaan isbeddel inay xaaladahaasi isbeddel wanaagsan sabab ugu noqdaanna waxyaabaha xoojin kara waxaa ka mid ah qofku wax allaala wixii dhibaato ku dhacda horta inaanu markiiba ku qorin liiska ibtilaa'aadka oo ilaahay uu imtixaamuun aanu odhan ee talada uu ku darsado xumaantaasi inay noqon karto natiijata macsiyati wa bucdi can illah macsiyadu samaynaya natiijo ka dhalatay iyo abaalmarin mukhaalafadu ay dhashay fogaanshuhu ilaahay ka fogaa ayaa sababa ilahay in waxaa ku ciqaabo wuxuu jeclaa inuu ka qaado dhibaatada ilahay inuu ku sallido walihaada dadkii hore wanaagsanaa mar allaale marka dhibaata ay ku dhacdo dhibaatadaasi waxay xusuusin jirtay inay naftooda dib u baarhbaadhaan oo dib ugu noqdaan talo maxaa kaa khaldan waa ka ibnulqayim kitaabkiisa jawaab ulkaafi ku sheega inay odhan jireen qaarkood idaa casaytu اllaha caraftu dalika fii khuluqi imra'ati wa daabati ilaahay markaan caasiyo markiiba inaan macsiyo sameeyo o aan khaldamay waxaan ka gartaa dabeecadda ay la soo baxda xaaskaygu iyo daabaddaydu faraskayga dabeerkayga hadduu gaadhi yahay innaga waxaa laga yaabaa xaaskaagii oo raalliyo ahayd oo aadkuugu wanaagsanayd inay mar qulun isbeddesho af iyo gacan midnaba aanay kaala waaban soo inaad tidhahdo ama hortalo maxaa bedelad xisaabtanto maxaa kaa khaldan talow waa tii wanaagsanayde maxaa bedelay gaadhigaagiioo markaad kaxaysaad in yar waddaba fadhiisanaya oo xumaanaya ma inaad tidhahdo ba waar waa bir xun jainaa sameeyey hadduu jabaan aan la san mu ahaadeen mar kii iga iibiyey baa igu khaldoo gaadhi xun buu iga iibiyey inaad khaladka dhinac kale u saarto maaha mid xaggaaga ka yimi buu noqon karaa talo maxaa maxaa iga khaldan waa inaad isweydiiso dhibaatadan ii sababaaya marka haddaad sidaa qaabkaa u dhaqanto dhibaatooyinka iyo masaa'ibta iyo waxaan oo dhan xaalkaaga inaad wax ka bedesho ayay kuu sababi karaan ilahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa an yuciinana calى تغyiiri أxwaalina السayiئة وataxsiini shuؤuunina وأmuurina وan yuwafiqana للtwbة والاsتiغfaar وan yakfira lana وliآaba'ina أmahaatina وlmashaaikhina وlilmuslimiina والmuslimaat وan yuslixa أxwaal الmuslimiin وayغfira لmudنibihim وyahdiya daalahم وyجmaca kalimathm calى الxaq الmubiin وslى اllah عalى nabiyina mxamedi وعlى alih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته